Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay bandhigga suuqa ganacsiga kaas oo ay qabatay Jaamacadda Simaad ayna kasoo qayb galeen ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Bandhigga oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa loogu talagalay in ganacsatadu ay kusoo bandhigaan agabyo ganacsi oo kala duwan. Kusimaha Jaamacadda Simaad Doctor Axmed Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada jaamacaddu ay ka leedahay suuqan ganacsi ee bandhiggiisa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
jaamacaddu hadaf weyn ayay ka leedahay suuqan loogu magac daray suuqa jaamacadda simad jaamacaddu waxay bixisaa adeeg waxbarasho adeeg cilmi baaris iyo bulsho inay u adeegto waxaan hadafka u weyn aan ka leena uu yahay inaan dhiirigelinno fursadna ay u noqoto ardada jaamacadda dhigata inay fikradahooda hal abuurkooda mashaariicdooda ay meeshaan ku soo bandhigaan kana bartaan ganacsatada soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin qalinjabiyaashii jaamacadda simad si berrito markuu ardaygu jaamacadda u dhammeeyo uusan ugu fikirin shaqo inuu raadiye Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdulaahi Aadan ayaa dhankiisa sheegay in bandhiggan loogu talagalay in ganacsatadu ay fikradahooda ganacsi isku dhaafsadaan.
waxaan ku bogaadinaynaa inay fursaddaas ka faa'iidaystaan ganacsigu sidiisaba waa fursad saddex waxyaabood uu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dadaal iyo alla aaminnimo inaad muxuu ahaaye ilaahay aamintid oo aad ku kalsoonaatid wixii ilaahay kuu qoro inaad helaysid aad kuna dadaashid fursadaha jira inaysan ku dhaafin oo dadka oo shaqeeya oo dadka u shaqeeya saacaday ku shaqeeyaan laakiin qofka ganacsiga ka shaqeeyaa inta uu jiifo unbuu moogyahay ganacsiga inuu ka shaqeeyo ama uu markaas waxbarasho siyaasanayo laakiin inta kale inuu ka fekero ganacsigiisa horumarkiisa iyo jaaniska uu heli karo